dowladda maraykanka ayaa xiraad kusoo rogtay siyaasiyiin soomaali ah kadib markii mar kale dhammaystirka doorashada soomaaliya ay dib u dhacday oo antonio blinkan ayaana sidaasi sheegay wasiirka arrimaha dibadda maraykanka ayaa qoraal uu ku sheegay xiraadan in kastoo aan la shaacin magacyada dadka xiraada viisaha la saaray haddaba maxaa lagu macneyn karaa xiraada maraykanka warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed cabdulle wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa xaqiijisay in xanibaan dhanka socdaalka la saaray shakhsiyaad kulug lahaa dib u dhaca doorashada soomaaliya haddaba maxay ka dhigantaa tillaabadan ay qaaday dowladda maraykanka waxaa su-aashaasaan weydiiyey brofesor limaan ciisoo daraasaadka sare ka dhiga jaamacadda muqdisho waxay tahay ujeedka waa laba arrin inay horta kelimaddii ay yidhaahdeen in aysan ay ka dhabeeyaan oo ay saraa'iil caamka xaggooda ay ilaaliyaan sumcadda maraykanka oo ay leeyihiin waan soo saarnay labo inay bareshar kusii noqoto muddadii hadda ay qabsatay ay qabsadeen golaha wadatashiga qaran inay kusoo gebagabaynayaan baresharkaas in lagu sii adkeeyo un weeye sababtoo haddii cuquubada ahaan lahayd sidii caadada ahayd lagu yaqaano marba haddii la sheego in cuqaabateyn la sameeyo afraaddiina waa la sheegi jiray lama sheegin waxaa dhici karta marka inay breshar wagol leeyihiin haddii shan iyo tobanka ay kusoo gabagabaystana la arko haddii kalena markaa kadib tallaabada iyo shaacinta inay noqoto ama inay hadda ay jiraan shakhsiyaad ay calaamadeeyeen laakiin ay shaacinayaan shan iyo tobanka markii la joogo madaxa xarunta hiraal ee ka faalloota amniga ayaa u sheegay v o a in muddooyinkii lasoo dhaafa si weyn isha loogu hayay maraykanka iyo tillaabada uu ka qaadi doono kuwa dib u dhaca doorashada soomaaliya kulugta lahaa muddooyinkii lasoo dhaafay
inta hadda la ogyahay doorasho hufan dalka kama dhicin in uu markaa liis qarsoon oo aan cidda ku jirtay ciddaanan ku jirin dadku aysan garanaynin oo aanan ugu yaraan ku ceebeyneynin in ay yihiin dad ammaanadii lagu ammaansaday ku cayaaray ama ka soo bixi waayey kama muuqato hogaamiyaasha soomaalida ee hadda maamulaya doorashada ayaa mar kale qabsada muddo shan iyo toban cisho ah inay kusoo gebagabayn doonaan doorashada soomaaliya haddaba xilligani suuragal ma tahay waa kan brofesor liibaan ciisoo muddooyinkii lasoo dhaafa si dhow ula socday arrinta doorashada soomaaliya
waxay la tahay waddada la qabtay shan iyo tobanka waa haddii yani meelaha xoogaa culayska ka jira haddii si layskula fahmo inta kale wuu hirgeli karaa cadad badan baa haray laakiin waxaan awalba doorasho oo mataqaanaa oo tartan xoog badan u ka dhacaya ma ahayne waa doorasho u eg xulasho iyo u eg weeye markaa oo yani xulasho ah marka noocan ma maadaama ay sidaa ay tahay ma filaayo inay wakti dheer ay u baahanayso si baaraleel haddii loo sameeyo waa la gaadhsiin karaa bay ila tahay iyadoo shan iyo toban cisho ay qabsadeen hogaamiyaasha soomaalida ayaa xilliga waxaa si weyn isha loogu hayaa meele ay ka mid tahay arrinta gobolka gedo barsoor liibaan ciise ayaa weydiiyey caqabadaha waaweyn ee xilliga ka horgudboon marka loo ego jadwalka lasoo saaray iyo wakhtiga kooban
meelaha culayska ka jira waxa uu ugu muhiimsan garbahaarey oon isleeyahay guddiga maxaa la yidhahda golaha wadatashiga qaran waa in loo saaro guddi uu prime ministerka u saaro ayuu isla gartay marka guddiga iyo waxay kasoo falceliyaan iyo aragtidooda ayay ku xiran tahay iyo sidii loo xeerin lahaa meeshana yani wax laisla ogolah uga dhici lahaayeen taa marka waa arrin u baahan farsamo iyo tanaasulaad dhinacyadu inay sameeyaan waa meelaha ugu adag qaar ka mid a dadka degan muqdisho ayaa ka aragti dhiibtay suuragalnimada inay ku dhacdo doorashada shan iyo tobanka cisho ee dheeriga ah magacayga waa cabdisalaan macalin maxamuud doorashada soomaaliya waxay ku dhammaan kartaa shan iyo tobanka beri madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo daacad ka wada ah inay ku dhammaato haddii aysan daacad ka ahayn qolaa lagu u laaban tahay intay lagu laaban tahana jiitan dheerle ay ku dhammaan kartaa waxaa laga yaabaa kooramku inuu qabsamo inta kalena ay dib iskaga dhacdo
bismillahi ramaan raxiim waxaan joogaa muqdisho mana ila aha inay qabsan doonto shan iyo tobanka maalmood oo doorashada
sababtu maxayta sababta waa intaas in ka dheera soo qabsoon waase waktigana waa yaryahay xujada taalana waa adag tahay marka mila ah inay qabsoon doonto markii shan iyo tobanka maalmoodiis cabdulqaadir okay v o a muqdisho